أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka fiidnimo oo idaacadda islaamiga andalus kamin gaari laga furtay murtadiinta ayaa maanta ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada jubbada hoose kataabel akhbaari ayaa bahisay filim cusub oo lagu soo bandhigaya weerar ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay ganacsato soomaaliya ayaa dil iyo dhaawac lagu geystay dalka koonfur afrika oo ka mid ah dalalka caalamka ee sida joogtada ah loogu dhibaateeyo dadka soomaalida ah haweenka ku dhaqan deegaan hoostaga degmada qasax dheere ee wilaayada baay ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaas dibadbaax looga soo horjeedo fargelinta yuhuudda soomaaliya ayaa ka dhacay degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
waa habeenimo talaadaha kowda bisha shabcaan sannada kun afar boqol afartan iyo toddobo ku soo dhowaada qodobada warkaasoo faahfaahsan kamiin gaari laga furtay murtadiinta ayaa maanta ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay maanta duhurkii agagaarka degmada afmadow ee wilaayada jubbada hoose kamiin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo halkaasi ku socdaalayay dhimashadu waa hal askari oo murtad ah dhaawacuna waa hal kale qanimadu waa gaari sigsiig ah iyo qori aki afartan iyo toddoba ah kataa'ibal akhbaari ayaa bahisay filim cusub oo lagu soo bandhigaya weerar ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkaasi inoo haya ganacsato soomaali ah ayaa dil iyo dhaawac lagu geystay dalka koonfur afrika oo ka mid ah dalalka caalamka sida joogtada ah loogu dhibaateeyo dadka soomaalida ah haddaba warbixinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkan yaasir maxamed kooxo hubaysan oo koonfur afrikaan ah ayaa saacadihii lasoo dhaafay dalkaasi dilal iyo dhaawac ugu geystay saddex qof oo ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee ka shaqaysta waddankaasi xooshow salaad iyo cumar cali ayaa lagu kala magacaabi jiray dhallinyaradaasi oo dilalkooda uu ka dhacay deegaanka filiibi ee ka tirsan magaalada cabton burcad hubaysan oo u dhalatay waddanka koonfur afrika ayay xogtu tibaaxaysaa in dilkaasi ay geysteen kuwaasi oo baxsaday markii ay fuliyeen falkaasi waxaa sidoo kale lasoo wariyey in qof kale oo soomaali ah uu dhaawac culus ka soo gaaray weerarkan lagu dilay dhallinyarada soomaaliyeed dhacdada layaabka noqotay ayaa ah in kooxaha fuliyey weerarada lagu beegsaday soomaalida aysan wax dhac ah ka geysan dukaamada ay ku dhex dileen soomaalida taasoo aan horay looga baran burcadda koonfur afrikaanka ah ciidanka booliiska oo gaaray goobta uu dilku ka dhacay ayaa sameeyey baaritaanno hase yeeshee lama soo warin wax natiijo ah oo ka soo baxay baaritaankooda sida looga bartay dowladda koonfur afrika dhanka kale ganacsada soomaaliyeed ayaa lasoo wariyey in nolol iyo geeri lagu la'yahay kadib markii daadad ka dhashay roobab mahigaan ah oo ka da'ay gobolka limboobo ay la tageen isaga iyo gaari uu watay mid ka mid ah soomaalida ku dhaqan koonfur afrika ayaa ka warbixiyey dhacdooyinka dilalka dhaawaca iyo sidoo kale ganacsadaha nolol iyo geeri lagu haynin
aad baan waxu nahay allah u naxariisto laba muwaadino soomaaliyeed ayaa waxaa lagu dila door dhow xaafadda filibi ee magaalada kipton gobolka westernka dalka south africa sidoo kaleeto waxaa la dhaawacay muwaadin kale oo saddexaad allah u naxariisto muwaadin soomaaliyeed ayaa lagu dilay muwaadinkana waa lagu dhaawacay dukaan ee hoolahooda shaqo u joogeen si lame isla xaafaddaas meel ku dhow waxaa lagu dilay dukaan kale muwaadin kale oo soomaaliyeed labada muwaadin ee dhintay allah u naxariistay waxaa lagu kala magacaabaa cumar cali iyo xuuse iyo salaad allah u naxariisto waxaa xusuusin mudan in isla isbuucan aan horey loogu dilayo xaafadda deelaf ee magaalada cape town muwaadin soomaaliyeed oo lagu magacaabo xaaji xadiin oo weli meydkiisa bannaanka noo yaallo ama fariid ku jiro si lagu qaado lagu diyaarinaayo in dalka hore loo celiyo dilalka noocaana dhammaan ma- ma la socan ama maysan jirin wax dhaca oo loo geystay ganacsiga ay dhex joogeen keliya waxaa loo socda naftooda oo waxaa loo haystay maxaa- ama loo dilay ee maxaad u nooshihiin wax ay galabsadeen maysan jirin wax laga dhacayna maysan jirin aadaan uga xunnahay waxaan ugu tacsiinaa dhammaan ehelka iyo qaraabada iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ku nooshahay waxaan ka codsanaynaa in loo soo bixiyo jaaliyadda soomaalida ku nool dalka south africa la wadaago inuu jiro muwaadin soomaaliyeed oo saakay daad ama biyo ay ku qaadeen ee gobolka libombo ee dalkan south africa oo weli lagu laayahay nolol iyo geeri asiga iyo hantidiisa iyo gaariga iyo tayba waxaan rajeeyahaa in nolol lagu helo insha allahu tacaala
dilkani ayaa qayb ka noqonaya ugaarsiga xooggan ee lagu hayo dadka soomaaliyeed ee ku sugan koonfur afrika iyadoo bishaani lagu guda jiro ee janaayo oo keliya soomaalida la khaarijiyey ay gaarayaan siddeed ruux haweenka ku dhaqan deegaan hoostaga degmada qasax dheer ee wilaayada bay ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaas bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixinta warkaasi ina faahfaahinaya waxay ahayd munaasabad dumarka muslimaadka ee ku dhaqan deegaanka barbaare ee hoostaga degmada qansax dheere ee wilaayada islaamiga ah ee baay ay ku wareejinayeen hadiyado kala duwan ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore xafladda wareejinta hadiyadahan qiimaha badan ee ay diyaariyeen haweenka barbaare ayaa waxay ka dhacday howl ku yaala mid ka mid a maraakiista deegaankaasi halkaas oo marti sharaf kala duwan ay xaadir ku ahaayeen haweenka ayaa ugu horeen soo bandhigay culum kala duwan oo sharci ah oo ay ku barteen deegaanka barbaare iyagoona bixiyey hadiyado qaali ah si loo gaarsiiyo ciidanka mujaahidiinta ee ku jilba xiran furimaha hore hadaayaadkan loo diyaariyey mujaahidiinta ku sugan furimaha hore ayaa isugu jiray caagadaha dahaaran buskud timir dhar iyo agabyo kale oo ay haweenka ugu talagaleen ciidamada dhufayska ugu jira islaamka ee furimaha hore ku aadan waa kuwan qaar ka mid ah dumarka deegaanka barbaare oo ka warbixinaya agabyada ay munaasabada ku bixiyeen بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم أيها الجمع الكرام تحية مفعمة بالود والاحترام تحية لا مثيل لها تحية نبضت من قلوبنا تحية أصلها ثابت وفرعها في السماء ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية اجتمعنا اليوم لنؤدي بعضا مما أوجبنا الله سبحانه وتعالى ألا وهو الإنفاق في سبيل الله اقتداء بصحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم كأمهاتنا وبعد ذلك نوجه أول الشكر لله عز وجل على توفيقه ورحمته ثم نشكر على كل من شارك في إعداد هذه الحفلة سواء بنصيحة أو بذل مال ونشكر أيضا حركة شباب المجاهدين عامة وعلى المجاهدين المرابطين في سبيل الله وكما تعلمون أن أهل باي أهل عطاء وبذل وجهاد قدموا أرواحهم في سبيل الله غالية ونخص بالذكر مدينة حوال برباري ونحث المسلمات أن يساهمن في الإنفاق في سبيل الله كما يعلمن أن الإسلام اعتبر بدور المرأة المسلمة ولذلك لا ينبغي التفريط في دورها في درب الجهاد والبذل والعطاء bismillaah anoo magacaa ilaraw raxme nuur cabdi oo ka sugna deegaanka hawaal barbaara geeka mujaahidiinta maybaka wareejinay lixdan iyo shan aag tumunloor oo biskude afar dersan sigeed dersan oo amaamade i bogol haba oo shaambee lambo ka sakinge insha allahu tacaala maybala galab surugna mujaahidiinta naf iyo maal mayban dardaarmaana gabdho muslimiinta meelbiyo roogaan nantiyooda jahaadka ha ku qiib galaan naftiyo iyo awlaadiyo iyo reegsho oo baaliyo fadhiyo jahaadkankajan jahaadka buraarijaan saasaan sheege mujaahidiinta oo ribaadka roogaantiyo sabaraan gabdhoosha walaalnyoosha meelbiyo roogaanyoona yooda garab surnyin aan sheegana malaaq maxamed aadan khayr manuur macalin madey malaaqa beesha ansaarta ah ee hubeer ee wilaayada islaamigaha ee baay ayaa bogaadiyey bandhig cilmiyeedka ay soo gudbiyeen gabdhaha wuxuuna haweenka deegaanka barbaare ku bogaadiyey kaalinta ay ka soo baxeen iyo garab istaag ay had iyo jeer u muujinayaan jihaadka ka socda bariga afrika
siisan arga haytangiik intumayba ka jire farhad wiinga ka jirta iyo nashaadaad badan oo intilah ka jeedi bacdallah maybaanka mahanagaane gebro sharaftile wanaagile ardaygun winaagsan haniinbandhiki ideedanka mahanagaan bacdallaahi mahadwiinga nkahayna gebroosiyo ardayga mayba kale weheliyey barbar socday hadaayad gaali e iyo hankatira galeen dadka mujaahidiinta e hankatira galeen yaweheli hadaayaatas mayba ka mid ahaa agog badan oo geeka mayleeraayusa mujaahidiinta hoobilinjeey na afwiin iyoonay mayleeraayusa waltarwiin nka fadhiyan ya ka mid e sheeyaalkas haddeen walka sheega mayba ka mid ahaa hadaayaatka gaaliga e gebro beela reer ansaareed hadiyaariyeen khaasatan deegaanka barbaara cimaamado ya ka mid e oo fara badan mayba ka mid ahaa shaambooyinga ka mid e oo fara badan mayba ka mid ahaa aagado galaysan ya ka mid e oyoon eedeedan fara badan hadaayaadkas gaaligee mayba ka mid ahaa gebro ansaarte e beeluhubeereed handiyaareeg mujaahidiinta buskud ya ka mid e eedeedan fara badan ilaa tumun loor oo kala deerayaan ya ka mid e hadaayaadkas gaaligee mayba ka mid ahaa sakiinta ka mid e saasoo kale mayba ka mid ahaa oomo ya ka mid e mayba lena jazakumullahu khayranga lena hoolagay isanbiideen miisaankin hasanaatin akhrilaasenkadarya lena mayba kalasin dardaarmaane dadaalka iyo juhdiga haddii isan biideen inta isan dardargaliidan yasinka codsadaana waana siin dardaarmaan insha allahu tacaala ilaahay mayba weydiisadaane walibiideen bedelsho inta ilaahay siinsiiya ilaahay weydiisadaana inta badan dumarka muslimaadka ah ee ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamigaha ee baay waxay bixiyaan hadaayaad kala duwan oo u diyaariyaan halyeeyada tawxiidka waxaana u dambeeyey hadaayaad ay bixiyeen haweenka ku dhaqan deegaanka burgud ee hoosaga degmada buulafulay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay dibadbax looga soo horjeeda fargelinta yuhuudda soomaaliya ayaa ka dhacay degmada galhareer ee wilaayada galgaduud walaalkeen cabdiraxiin sheecli ayaa warbixinta warkaasi ina faahfaahinaya allahu akbar allahu akbar allahu akbar
waa bannaanbax caraysan oo ka dhacay degmada galhareere ee wilaayada galgaduud wuxuuna ka mid yahay bannaanbaxyadii looga soo horjeeday faragelinta yuhuudda oo ka dhacay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee galguduud boqolaal ka mid ah dadka muslimiinta ee ku dhaqan degmada galhareeri ayaa waxay isu soo bax ballaaran ku soo bandhigeen fagaaraha weyn ee ku yaala suuqa degmada galhareeri waxayna muujiyeen shucuurkooda ku aadan faragelinta yuhuudda ay ku hayso dhulka ummadda muslimiinta ay leeyihiin ee soomaaliya bannaanbaxa waxaa ka soo qayb galay dhammaan bulshada reer galhareeri sida madaariista macaahiidda iyo iskuullada iyo dhammaan bahda waxbarashada oo wata boorar ay ku qoran yihiin halkudhigyo looga soo horjeeda yuhuudda oo ah cadowga koowaad ee ummadda muslimiinta ah haddaba waa kuwan qaar ka mid ah kelimaadkii laga jeediyey fagaaraha allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar halkan waxaan isugu nimiday bannaanbax aan ka bannaanbaxayno yuhuudda dalkan muslimka ah oo soomaaliya soo hawaystay waxaan leennahay yahuud yahuud waa diidnay waa diidnay mana aqoonsanaynaan leennahay yahuud yuhuudi waa cadowgeenna koowaad weeyaan intaan cadowad isku hayno waad ogtihiin yuhuud madmadoobay keeneen kuwa cadcadaayayo tafaha buuraa sida unfada bahasha la yidhahdo allah ayaa mahad iskale dadka waxay halkan isugu yimideen in ay muujiyaan shacaa'irka islaamka dadkaani dad muslimiina waaye ma oggolo in diintooda ay ka beddel qaataan le'annuhu alla wuxuu leeyahay fa bi'ayi xadiidin bacdahu yu'minuun sidaa darteed alla asaa noo sheegay yuhuud la dagaala soomaaliyey waa idin digaye debka qaata soomaaliyey waa idin digaye aan la dirirna waa noo jihaadda in abidkeeno
war yahuud iyo gaalaba ilaahay ha naga qabto musiibo allaha ku rido indhaha allaha ka rido awoodda allaha ka qaado aragga allaha tiro maalka iyo waxaa waaye wuxuu haysto saldana allaha dumiyo sidoo kale haweenka muslimaadka ayaa naceebka yuhuudda ka muujiyey fagaaraha degmada galhareeri yahuudda dalkeena ku soo haminayso hadeer ha ogaa
yuhuud waxaan leenaha waa riyooday soomaaliyana gaalo looma qaybin doono insha allah biidnilaahi kariim rag u dhididay leeyihiin rag u dhididka u baxshay leeyihiin dumar haddaan hana dadkaniyaan wadnaa annagoo muujinayna shucuurkeenna iyo nacaybka aan u qabno yuhuudda yuhuudda ilaahay ou nacladay nacaybka aan u qabnaan muujihaynaa muujintana qowl keliya ka dhigi mayna biidnilaahi baari ficilan ku daraynaa yuhuud awalan ciil hore aan u qabnay awalan dhuunta kaga go'naynay mudaharaadkan ku soo aadayaa xilli yuhuudda ay u hanqaltaagayso boobka iyo kala qoqoobidda ummadda muslimiinta ah ee soomaaliya khaybar khaybar yaa yahuud khaybar khaybar yaa yahuud jeyshu muxamed sawfa yacuud
warbixinta warkaasi waxay u dambeysay warkii fiidnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga andalus assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu